waxaanu caddaynaynay uun dee labayo labaatankii bishii saddexaad laba kun iyo sideed iyo tobankii oo ahayd markii aanu kala noqonay kalsoonida commishanka wixii ka dambeeyey commishanku uu sameeyey hadday xeer tahay iyo hadday arrimo kaleba tahayba inaanaan qeyb ka ahayn marar badanna warbaahinta waxaa laga sheegay oo ugu dambeysay war-saxaafadeedkii xukuumadda dhowaan soo saartay in xeerkii golaha loo gudbiyey axsaabtu qeyb ka ahaayeen markaa shacbiga iyo daneeyayaasha iyo golayaasha inta waxaanu sheegaynaa wixii ka dambeeyey labaiyo labaatankii march wax kasta uu sameeyey commishanku inaanaan qeyb ka ahayn saa ku sheegteen shirkina jaraa'id ama war-saxaafadeedka xaggiina ka soo baxay ergaa jirtay saa u dhigteen adinkiiyo madaxweynaha idin dhexeeyey maxaa laydinka ergeynaya yaa siidin ergeynayay waxay ahayd uun dee commishanka kalsooni kala noqoshada kadib iminka xukuumadda waa erey isu bixiso isxilqaan la yidhaahdo marka waxay la tahay odayaal akademiyadda nabadda iyo horumarka somalilan boorhkooda oo isxilqaamay madaxweynahana u tegey annagana noo yimi oo yidhi madaxweyne wuxuu ogol yahay in laga wada hadlo arrinta beddelka commishanka iyo arrimaha doorashada marka aqbalaaddii waanu siinay hase yeeshee ilaa hadda arrintaasi wax midhahay kamayso oo dhalan
arrinta commishanka waxaa sheegtay inaad kalsoonida kala noqoteen sidoo kalena iminka waxaa leedihiin shaqooyinka socda anagoo waxba ka ogeyn xisbi mucaarada anagoo ah waxaanu aragnaa inaan ahayn tii saxda ahayn in ijidan kujiida gacmadaalis tahay maydin muuqataa haddiisan loosii socdona doorashadu dib u dhici karto annagu waxaanu doonaynaa doorashada yaar baannahay maanta haddii la qabanayo waxaa kaloo ku jiray maanta si arrintaa loo soo afjaro anuu guddoomiyahaan waxaan diyaar u ahay inaan madaxweynaha wada hadallo toos arrintaa ka wada sidoo kale waxaa ka hadashin arrinta cilaafweyn arrinta tukaraq taa idinka halka ka taaganta
horta ilaahay baanu ka baryaynaa labada colaadoodba inuu inaga demiyo arrinta ceelaf weyn oo dee arrin aada somalilan u taabanaysa meelo badan nabadgelyadeeda iyo amnigeeda iyo midnimadaba marka hore waxaanu dee u bogaadinay una ducaynaynaa guddiga ergada nabadda ee tagtay ceelaf weyn waxaan ilaahay ka rajaynay inay ku guulaystaan waxaan u soo jeedinay labada beeloodoo diriraya inay u hoggaansamaan go-aanada ergada nabadda xukuumaddana waxaan u soo jeedinay si aanay mararkii hore u dhacay aanay u dhicin in go-aanada isla markiiba la fuliyo oo aanay sii jitimin si aan colaaddaasi mar dambe usoo noqon ilahi waxaan ka rashaynay arrintaasi saa inagaga dhammaato arrinta kalena waxaanu soo jeedinay tukaraq iyadoo waxba loo dhimayn dee qarannimada iyo sharafta somalilan in wax kastoo nabad lagu gaari karo dagaal aan lagu eegin oo nabadda lagu eego fursad la abuuro xaalad la abuuro lagu wada hadlo si arrintaa nabad looga gaadho wadahadallada dee soomaaliya somalilan hadday nabadda say wax uga taraan iyagana si colaadaha loo damiyo iyagana la wada hadlo
arrinta saami qaybsiga oo kalea soo hadal qaadeen oo wakhtigaad guddoomiyaha baarlamaanka ahayd in badan hawsheedu taagnayd taa sidaa u aragtaan idinku ama ama xeerka ha noqoto ama saami qaybsiga ha noqoto saami qaybsigu xeerkuma horta ka mid yahay intii aan dee golaha joogeyna madaxweyne muuse intaanu kursiga fuulin iyo kulmiyaman badan bay ku eedeyn jireen guddoomiyaha golaha wakiilada hortaagan nasiib wanaag maanta madaxweyne muusena waa madaxweyne waa guddoomiye xisbiga kulmiye golihii wakiilada shir guddoonkiisina guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka koowaad guddoomiye ku-xigeenka labaad waa kulmiye in ka badan shan iyo konton xildhibaanna waa kulmiye mutalow maanta ayaa hortaagnaanaya bay noqonaysaa arrintu marka waxay la tahay dee maanta haddii doorashaduna dub u dhacdo hadduu xeerka samaysmi waayo haddii saamiil qaybsigu dhammaan waayo cid la wadaagaysaa ma jirto maanta eedda wax iska leh madaxweynaha iyo xisbigiisa ayaa arrintaas kale si aanidan saad u sheegtay eedda ula wadaagin idinku ma idin muuqataa markaa in guddidii doorashada kalsoonida kala noqoteen si shaqaduu sii socoto aada xal deg dega u heshaan dee waanu furay janalkii waxaan ku yidhi inaan wada hadallaan ogolahay arrinta arrimaha dibaddaa ka hadasheen shirka brussels ka socday ee soomaaliya uga socday idinku halkii sidee u aragtantaa
guud ahaanba dee mas-uuliyaddu horta waxay saaran tahay xukuumadda somalilan ee markaa talada haysa waa ka warqabteeno berigii hore xitaa wadahadalka soomaaliya somalilan uu ahaa mamnuuc laakiin xilligii dowladda siilaaniyo baarlamaanka la keenay arrintaas looga furo dabarka xukuumadda loo fasaxay inay la hadasho soomaaliya iyo ciddii kale ee somalilan dani kaga jirto ama ciday wakiilanaysa wakiilato laakiin iminka dariiqan furmay ama garowga la tegayo ama brussels la tegayo xukuumadduna dhinacna ka ogtay dhinacaana ka ogeyn hadday tahay dee isbedel cusub oo siyaasadeed ama guud ha noqoto ama dibad ha noqotee dee xukuumaddu dadka ha u caddayso oo golayaasha ha u sheegto axsaabta ha u sheegto qof waliba u isxilqaami doonaa ha dhowto